madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu soo dhabeeyey garoonka jomo kenyatta ee magaalada nairobi halkaas uu ku joogi doonaa safar shaqo oo hal maalina madaxweynaha ayaa halkaasi intuu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa dhiggiisa dalka kenya william ruuto oo ay ka harsan doonaan iskaashiga labada dal ee amniga xasiloonnida nolosha shucuubta ee gobolka iyo danaha soomaaliya iyo kenya afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan xudeyfa ayaa faahfaahin ka bixiyey safarka uu madaxweynaha maanta ku tegay magaalada nairobi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu booqasho rasmi ay uu ku gaaray magaalada nairobi ee wadanka kenya kadib markii uu casuumaad rasmi a uu ka helay dhigiisa dalkaasi william ruuto safarka madaxweynaha ayaa waxa uu daaran yahay sidii loo adkaan lahaa xiriirka labada dowladood maadaama ay daris ay yihiin iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo weliba cilaaqaadka labada dowladood booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay tahay booqasho hal maalin ah oo halkaasi ku tegi doono isagoo kulamadaasina la yeelan doono dhigiisa dalkaasi kenya kuwaas oo la rajeynayo in wadahadallo midho dhalahi halkaasi ay kasoo bixi doonaan